haddii shalay lalahaa ma garanayaan luuqada laakiin shanta luuqadood ee heer wadan loogu aqoonsan yahay iyo maanta luuqadan ka mid tahay qowmiyadaha kala duwan ee aadku tirada badan ee ku dhaqan dalweynaha ethoobiya ayaa dhibaatooyin badan kala kulmeeyey luuqadda looga hadlaya waddanka taasoo dood badini ay ka taagneed waana luuqadda qowmiyadda axmaarada waxaana haatan socda wadahadallo la doonayo in luuqadaasi xal loo helo iyadoo ay u dhowdahay luuqadda waddanka in loo bedelo ingiliish ama sidoo kale mid ay dadku ku wada midaysan yihiin oo isku fahmi karayaan luuqadda soomaalida ayaa markii ugu horreysay noqotay midda shanaad ee looga hadla dalweynaha ethoobiya kubawada ugu awoodda badan sidii uu sheegayo maxamed cismaaciil wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska deegaanka soomaalida haddii shalay lalahaa ma garanayaan luuqada laakiin shanta luuqadood ee heer wadan loogu aqoonsan yahay iyo maanta luuqadan ka mid tahay deegaan kenya iyo ka ummad soomaali ahaana magac iyo sumcad bay noo tahay in aan maxaa dhihi jiray goobtaas maxaa dhihi jiray aan fursadda aan helno heer wadan aan ka helno fursad bay noo tahay inaan usoo bandhigno waxaa weeye habnooleedka dadka soomaaliyeed ama dhaqanka soomaaliyeed ee baadiyaha ayay ka howlan yihiin kadibna waxaa laga soo dayn doonaa ethoopian t v hadduu ilaa yidhaahdo in habeenkii markii lasoo galo dhallinyaradii soomaaliyeed caweynayso dhaanta tumanayso habka geela loo lisahayo habka cuntada loo karsanayo habka dadka isku salaamaan iyo qeyb ka tahay marka dhaqankan waa dhaqan ku suntan diin waa dhaqan ku suntan ixtiraam waa dhaqan u baahan inaan horumarino ahmiyadna aan siino iyadoo taabis aan ahayn inaan la kaashanno jaamacadaha dalka ku yaalo qaabkii loo horumarin lahaa in jaamacadaha dalka ku yaala ay bixiyaan luuqadda soomaaliga oo heer wadan luuqadaha la bixiye adeeg bixinta leh inay qayb ay ka ahaato hadduu ilaa yidhaahdo qowmiyadaha aad ku tirada badan ee ku dhaqana dalweynaha ethoobiya ayaa dhibaatooyin badan kala kulma luuqadda axmaariga iyadoo helidda hanaanka helidda shaqadu ay tahay mid ku xiran luuqadda in lagu hadlo waana luuqadda axmaariga taasoo ay dhibaato badan kala kulmi jireen qowmiyadaha ku dhaqan ethoobiyaanku si aad bashucsanaysa heer sar idaacadda star f m jigjiga